munaasabadani lagu soo dhaweynayay hay-adda al-xayaat oo ka howl bilaabi doonta magaalada Cadaado taasi oo ka shaqeysa arrimaha samafalka iyo waxbarashada ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ah galmudug ugu horeyn sheekh maxamuud macalin cumar oo ka socday hay-adda al-xayaat ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay hay-addu ka shaqeyso marka waa hay-ad khayriya oo aan wax faa'iido doon ahayn oo tadawuci ah insha allahu tacaala waxaana ay ka qayb qaadan doontaa horumarinta waxbarashada ahdaafteeda ujeedada baasayna waxaa ka mid ah kor u qaadida wacyiga bulshada waxbarista iyo tarbiyeynta ubadka iyo bulshada waxaa ka mid ah ukaalmeynta ama ugargaaridda dadka tabaalaysan iyo masaa'ibku ku horsadeen waxaa ka mid ah walaalaynta iyo dib u heshiisiinta waxaa ka mid ah tababaridda macallimiinta iyo horumarinta xirfadaha cabdixakiin maxamed cali shilin gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa soo dhaweeyay hay-adda waxaana uu la dardaarmay in ay qeyb ka qaadato horumarinta dowladnimada iyo sidoo kale ee ka shaqeynta arrimaha waxbarashada waxaan rabnaa inaad dowladnimada toosinteeda qeyb ka qaadataan sida aad haddaba uga qaadanaysaan waa sax oo macaahidda iyo meesha ragga iyo dumarka lagu soo tarbiyeeyo weye laakiin waxaan rabnaa inaad usoo dhawaataan oo soo dhexgelisaan oo maamulka dhex gashaan waxaan kaloo hambaliyeynayaa madaxda alxayaad hay-adda alxayaad ayaduna runtii oo ka shaqeynaysa arrimo qayliya oo nagu soo korortay oo hadda aas-aaskeedii ama bilowgii aan joogno ayadana waa soo dhaweyneynaa runtii aada loogu baahan yahay cabdulaahi cabdiraxmaan tootoole wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug oo kulankaa soo xiray ayaa waxa uu u mahad celiyey hay-adda alxayaad
waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo dadkii soo aabulay xafladan quruxda badan oo khayrka badan oo ah runtii xafladaha laga soo qayb galo kuwooda ugu khayrka badan ka mid ah dadkuna markii maraakista la sameeyo sida hadda loo aaminsan yahay si kasii weyna loo aaminayaa oo wixii baa muuqda meeshii baa muuqata juhdigii la geliyaa muuqda qarashkii la geliyaa muuqda waqtigii la geliyaa muuqda marka waxaan leenahay nimanyahow ha la soo jeesto hay-addan al-xayaad oo ka shaqeysa arrimaha waxbarashada iyo samafalka ayaa ka howl bilaabi doonta magaalada cadaado waxaana la rajeynayaa in ay qeyb ka qaadato sidii loo horumari lahaa arrimahaasi